madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kulan maanta kula yeeshay xarunta madaxtooyada somalilan ee magaalada hargeysa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafe maxamed cagjar iyadoo la sheegay in ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada iyo ganacsiga warkan waxaa hargeysa nooga soo diray waryaheena qadar maxamed cakulle
kulanka ay maanta ku yeesheen madaxtooyada magaalada hargeysa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafe maxamed cumar cagjar ayaa la sheegay inuu ku saabsanaa ka wada hadalka xidhiirka labada geesood iyadoo shirkani albaabada u xidhnaayeen ayaa markii uu dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay xubno ka mida golaha wasiirada ee labada geesood wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan saleebaan yuusuf cali koore ayaa isdul taagay wadahadalka iyo laba qodoboo la sheegay inay ku qotomeen
waxaanu ka wada hadalnay waxyaalo badan oo caadi ah oo ah waxyaalaha ka dhexeeya labada dad iyo labada dawladood runtii waanu ku faraxsannahay qaabka iyo sida aanu u wada hadalnay waxaana meesha uun ku jira inaanu si buuxda uga wada hadalnay waxyaalaha ganacsiga nabadgelyada iyo xaaladaha ka jira geeska africa hadba sida ay noqon doonaan oo aanu si dhow u wada eegi doono ugu dambayna wasiirka warfaafinta somalilan waxa uu tilmaamay in xidhiirka labada geesood ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo somalilan uu yahay mid ay walaalnima ku dheehan tahay islamarkaana ay arrimii ay ka wada hadleen ku dhammaadeen jawi wanaagsan sida wasiirku sheegay
runtii sharaf iyo karaamay noo tahay inaanu hadalladayadii iyo qaabkii aanu ehelnimo iyo walaalnimo uga wada hadlanay sidii aanu danaha yaga gaarka ah uga uga wada hadli lahayn labada dowladood taasina waxay noogu soo dhammaatay guul is-afgarad iyo islaabqaad ayay noogu soo dhammaatay si fiican baanuna isla afgarannay qodobadii aanu ka wada hadalnay ee ay ugu muhiimsan yihiin kuwa aanu hore ka soo sheegnay aada iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa dowlad deegaanka iyo dowladda etoobiyaba sida fiican iyo xidhiirka dhow ee aanu leenahay jamhuuriyadda somalilanna fekerkeedu ku salaysan waxa weeye wada noolaansho iyo nabad dadka ku nool africa iyo caalamkuba iyo geeska africaba inaanu ku wada noolaano wasiirka howlaha guud ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya cabdiraxmaan iid daahir oo isaguna dhinacooda u hadlay wafdiga etoobiya ayaa sheegay in ay kulanka labada geesood ay yeesheen oo ku saabsanaa laba qodob oo muhiima kuwaasi oo ku kala tilmaamay nabadgelyada iyo ganacsiga madaxweyne mustafa uu halkan ku yimid iyo waftiga uu hogaaminayo waxay daarnayd labadaa qodob ee wasiir koor uu sheegay dhinaca amniga iyo ganacsiga in laga wada hadlo dhinaca ganacsiga hadda ka hor tallaabo fiican oo dowladda somalilan si wanaagsan ay noogala shaqaysay baa jiray oo arrinta xakamaynta sixirka uu kow ka yahay oo dad fara badan oo waktigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayayey in sixirka lacagta birta ee etoobiya hoos aada loogu rido dhaqdhaaqyo noocaasoo inta badan wajaha leh ka dhacayay baa jiray tallaabo labada xukuumadood ay wada qaadeen waxaa lagu guulaystay in la xakameeyo afar shantii bilood ee u dambeysay in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaasa ku hawlanaana in laga tallaabo qaado marka tii lafteeda waanu ka wada hadalnay in lasii xoojiyo sayna dib arrintaasi ugu dhicin waayo waxaanu dareennay in dhaqdhaqaaqyo dhinaca iyagaa bangiyada la xidhiidho socdaa inay jiraan si ayna halkan noogu soo tallaabin halkanna hadday wax yimaadaan sidii looga tallaabo qaadi lahaa in falowgeed la galo qodobka kale ganacsiga la xidhiidho wuxuu ahaa maadaama takadii berbera berigii dhawed xadhigga laga jaray arrima la xidhiidha isticmaalkeeda labada dawladood wadahadalkii u socday siduu kusii socon lahaa arrimaha xal looga gaari lahaa si corridorka iyadoo wadadii iyo weli ayna dhammaan oo shaqadu ay socoto laakiin shuruucda loo baahan hadha toole lagu dhaqo corridorka iyo ganacsiga maraya in iyagana wax laisla sii meel dhigo marka wadahadalkii sii socday in qayb lagu sii daro oo hal tallaabo hore loo sii wado ayaa idinoo qayb ka ahayd markaa guud ahaan labada qodobba sidaa wasiirku sheegay isfahan guud oo aada u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafe maxamed cumar mustafe cagjar ayaa shalay soo gaadhay somalilan iyadoo kulanka ay maanta la yeesheen madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi kadibna ay u ambabaxeen dhinaca magaalada jigjiga khadar maxamed cakulle v o e hargeysa